إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolka gedo iyo bakool ruux soomaali ah ayaa mar kale lagu dilay magaalada nairobi ee caasimadda kenya xeebaha garacad ayaa waxaa ku dhintay wiil dhallinyaro ah kadib markii ay baduqaaday barnaamijka diyaaradda jimcaha ayaa lagu falanqeeyey doorka iyo kaalinta ay haweenka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ka qaateen ka hortaga olala dagaaleedkii xasan sheekh kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga mid ka mid ah saraakiishii hore ee ciidanka soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaal aanay lahayn habdhaqan ciidan taasi daraaddeed lagu tilmaami karin ciidan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa diyo u kala qaaday beelodega gobolkaasi موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolka gedo iyo bakool ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay habeenkii xalay weerar ku ekeeyeen xerada ciidamada xabashida itoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur waxaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ilaa ayuu hadda maanan helin khasaaraha weerarkaasi ku gaaray ciidamada xabashida itoobiya dhanka gedo mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxay sidoo kale habeenkii xalay qarax la egteen bar kontarool ee ciidamada dowladda federaalk ay kaga sugan yihiin degmada baardheere maanan helin khasaaraha ka dhashay qaraxaasi ee lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda balse wixii kasoo kordha wararkeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan insha allah ruux soomaali ah ayaa mar kale lagu dilay magaalada nairobi ee caasimadda kenya warkaasi waxaa inoo haya mubaarak cumar wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in halkaasi lagu dilay wiil soomaali ah wiilkan soomaaliga ayaa lagu dilay xaafadda isliya oo ka tirsan magaalada nairobi iyadoona tafaasiil laga helayo dilkiisa ninkan dhallinyarada hayla dilay ayaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan cabdulaahi ibraahim kaas oo da'diisa lagu sheegay shan iyo labaatan jir waxaana booliiska kenya sheegeen inay gacanta ku dhigeen haweeney lala xiriirinayo inay ku dhuglahad kiiskan ayna ku raad joogaan ragga dilka geystay muddooyinkii la soo dhaafay waxaa dalka kenya gaar ahaan magaalada caasimadda u ah dalkaasi ee nairobi ku soo badanaya dilalka loo geysanayo dadka soomaalida ah dilalka ayaa inta badan ka dhaca xaafadda islii oo muddooyinkii dambe la kulmaysa amni darro baasan oo isugu jira dilal bareerah iyo weerar argagax leh kuwaas oo cabsi weyn ku abuurtay bulshada deggan xaafadan islii ay ku badan tahay soomaalida xeebaha garacad ayaa waxaa ku dhintay wiil dhallinyaro ah kadib markii ay baduqaaday wiilka dhintay ayaa waxaa lagu magacaabaa yunis faarax cabdi waxaana isagoo badda ku dabaalanaya la tegay biyaha waxaana lasoo badbaadiyey wiil kale oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi roonge kaasoo isaguna baduqaaday inta badan dhallinyarada ayaa halis kala kulma dabaasha badaha maadaama aanay haysanin qalabyo badbaado ama ka saacida dabaasha barnaamijka diyaaradda jimcaha ayaa lagu falanqeeyey dowrka iyo kaalinta ay haweenka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ka qaateen ka hortaga olole dagaaleedkii xasan sheekh kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga warbixinta warkaasi waxaa inoo eegaya muxsin xasan xilligan aynu maanta marayno gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kaalin aanan middaasi ka liidan waxa ay ka qaadanayaan halganka ka soconaya geeska afrika ee lagula jira shisheeyaha caddaanka iyo madowgaba leh ee dalkan muslimka ah ee soomaaliya kusoo duulay bishii may sanadkii labada kun labaiy labaatanka markii xasan sheekh maxamuud uu gacanta ku dhigay hoggaanka dowladda federaalka waxa uu meel fagaaro ah ka iclaamiyey guluf colaadeed oo ka dhan ah shareecada islaamka iyo ku dhaqankeeda kaasi oo ay gadaal ka riixayeen dowladaha duulaanka shisheeye soomaaliya ku jooga oo turkiga iyo maraykanka ay ugu horreeyaan muddo booto iyo boolo xooftayn ah kadib boqolaal ciidamo ah oo ay kor ka waardiyenayeen diyaaradaha maraykanka iyo kuwa turkiga ayaa bilaabay in ay soo aadaan dhanka deegaanada iyo degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca gobollada dhexe ee soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankeeda duulaankaasi cadowtooye waxa ay kala hortagtay dagaal aysan u kala harin dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah islamarkaana ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah qabaa'ilka muslimiinta ah ee soomaaliyeed waxgaradkooda culimada diinta islaamka dhalinyarada iyo haweenka muslimaadka ayaana kulligood guntiga u xirtay sidii ay iskaga yureen lahaayeen gulufka ku soo duulay warbixinteennan oo qusaysa sidii ay labadii sano ee tagtay iyo sanadkan aynu ku jirno haweenka muslimaadka ah oga qayb qaateen halganka ka soconaya soomaaliya ayaan waxaan ku dul istaagi doonnaa hadiyadihii iyo gurmadkii kala duwanaa ay muddadaasi soo ururinayeen gabdhaha muslimaadka ah ee ku kala dhaqan cirifyada dalka si ay hiil iyo hooba oo la garab istaagaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha dagaalka horta door fiican bay hadda wadaan oo inay maaragtay ga- raggii wax usoo aruuriyaan caag diyaariyaan dhar diyaariyaan hadda waayada waxay kusoo dareen baxargii lagu soo xiriya gaalada ee diyaariyaan haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa wareejiyey hadiyado kala duwan oo kala qiimo sarreeyo sida hub xoolo nool oo geel iyo geesalayba leh lacag raashiin iyo agab kale waatan mid ka mid ah haweenka muslimaadka ah oo sharaxaysa dhanka kalena soo koobaysa qaabkii ay haweenka muslimaadka ah labadii sano ee tegay ooga qayb qaateen halganka ka soconaya dalkan muslimka ah ee soomaaliya maasha allah haweenkaas muslimaadka ilaahay khayr ha siiyo in badanna ilaahay ha barakeeyo door muhiimahay ku lahaayeen haddii wiilashii ayaga ay dhaleen ay u direen furumaha iyo jihaadka dhammaan walaayaadka maaragta xamlada ka socota hadday wiilashoodii ay u direen kuwa dira walaalahood kuwa dira wiilashoodii kuwa dira raggii qabay dhammaan way ku mahadsan yihiin sida caagadahoo kale maaragta waan uga qayb qaadanay buskudkoo kale dharka maaragtay hantida noocyadeeda kala duwan sidaas waayay gabdhaha u garab istaageen dahabkoo kale gabdhaha furay ilaahay khayr ha siiyo ilaahay ha barakeeyo gaalada waan ka guulaysan doonaa xasan gurguurte xamladii uu ku soo qaaday walaayaadka islaamiga ah wuu ku jabay
intaasi ka gadaal gabdhaha muslimaadka ah ee ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ku tartamaya muddo saddex sano ku dhow sidii ay wax un oogu darsan lahaayeen halganka lagu difaacayo diinta islaamka kadibna sharafkooda waxaana la odhan karaa taqriiban ma jirta degmo lagu maamulo shareecada islaamka ilaa haweenka ku dhaqan waxa ay gurmad gaarsiiyeen ciidamada mujaahidiinta ee jiidda hore ku sugan haddii aynu ku bilowno gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan degmooyinka kala duwan ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay baal ifaya kaga jiraan dadaalada lagu garab istaagaya mujaahidiinta haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka kuunyabarow ayaana marar kala duwan waxa ay wareejiyeen hadiyado qaali ah oo lagu garab istaagayay mujaahidiinta tuniishan gamaan sadobada tol iyo tooro geegma inta ku wareejiyeyne xoolo dhan lama boqol iyo siddeetii shan oo ere eh shan neef geel eh halkan waxaan uga hadli doonnaa infaaq aan ku deeqnay walaalaha mujaahidiinta xoolo dhan laba boqol siddeetan iyo shan neef oo arya iyo shan neef oo geel- geela sidoo kale haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka kuunyo ayaa kal kale waxa ay wareejiyeen agabyo kala duwan oo ay gaarsiiyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab gurmadkan oo xilli dhow lagu wareejiyey deegaanka kuunyo ayay mid ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah waxa ay ka warbixinaysaa agabkii ay wareejiyeen bismillaahi raxmaan raxiim anugu magacayga ah umu aasiyo oon ka mid ah gabdhaha muslimaadka oo deegaanka kuwinbaro hadiyada aan ugu talgalnay rabaad wiilasha ku jiraan maanta meesha ku wareejinayna waxaa ka mid ah hadiyada aan wareejinayno soddon iyo sideed loor iyo bar iyo baskud oo duban ah iyo toban iyo lix kartoon oo timir ah laba boqol iyo afartan iyo toddoba caayado ah iyo konton go ah labaatan iyo afar xaba buumooyin iyo labaatan iyo afar xaba camaamado ah labaatan iyo afar xaba fanaanada ah iyo labaatan iyo afar xaba oo cataro ah iyo saddex xarig oo oo murtadiinta lagu soo xirxiro oo ka mid ah hasan gurguurta lagu soo xirxiro ayaan ugu wareejinayna oo walaalo mujaahidiinta aan garabkan- aan garabkooda aan la taagana ugu dambayntii intan waa tusaale ama waa nubda ka mid ah dadaaladii ballaarnaa ee ay gabdhaha muslimaadka ah ku garab istaagayeen labadii sano ee tagtay jihaadka ka soconaya geeska afrika suuragalna inooma aha inaan sheegno magaalo weliba iyo deegaan walba oo ay haweenka ku dhaqan hadiyado wareejiyeen qof walibana waxa uu ajarkiisa iyo abaalmarkiisa ku aadan dadaalka uu ku darsada diinta islaamka ku leeyahay allah dushiisa isaga ayaana ah mid aanan waxba hilmaamin mid ka mid ah saraakiishii hore ee ciidanka soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalk aanay lahayn habdhaqan ciidan sidaas daraaddeed lagu tilmaami karin ciidan warkaasi waxaa inoo haya maxamed sheekh shariif shaacir oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidanka soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka aanay lahayn habdhaqan ciidan sidaasi darteedna aan lagu tilmaami karin ciidan isagoo habeenkii xalay warramayay warbaahinta tan ee islaamiga ah ee alfurqaan shariif shaacir ayaa sheegay in askarta isku dagaalaysa cuntada iyo saadka ciidanka aanu ahayn ciidan rasmi ah dhaqan ciidanna aysan lahayn sida uu hadalka u dhigay shariif shaacir ciidan aysan oo dowlad isku sheegaya dad dowlad isku sheegaya ay maamulayaan wasiirkaas handhig baa jira laleeyahay mataqaanaa yunidiyay leeyihiin laleeyahay urur hebel guute hebel gaas hebel laleeyahay oo mataqaanaa administrationkooda iyo mataqaanaa logisticadooda raashinkooda dharkooda waxooda noloshooda diyaar weeyo mustakafi baa nahay ay leeyihiin oo isqaqabsanayo ma ahan ciidan ma ahan ciidan ma ahan
mar aan wax ka weydiinay ciidamada dowladda federaalk ee isku dagaalaya cuntada ay tahay iyadoona saraakiishooda lunsadeen sahayda ciidanka adeer waxa dowladda isku sheegayo uuna raadis weeye dowladnimo raadis ma aha horta marka ugu horreysa balqabso ruunina way raadinayaan oo waxay ka raadinayaan gaala waddanka beleeliqaysanaysa ee waxayan ayagu aynan garan karin raadsanaya ee maclinta di- waddanka iyo dheebta waddanka la bahaysa ayaa waxay leeyihiin ciidan baatiin ayaga si ay u sabaan in guriga la siiyo kan ugu horreeya ayaa goosanaya kii kale uu wax u tabareeranaya wuu sii goosanaya kii kale wuu sii goosanaya wax gaaraya ciidan oo ilaahay abuuray ma jiro ma garan marar badan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa tibaaxay in hubka iyo raashiinka askarta ku sugan furimaha hore ee dagaalka la leexsaday waraysigan aan la yeelanay shariif shaacir ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan baraha internetka lasoo dhigay muuqaal muujinaya gaajada iyo cuntayarida askarta dowladda federaalk ku wajahayaan goobaha ay kula hardamayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soomaaliyey sir jitay ha la ogaado sir jita midda ugu garan garaamkaa ugu yaraaday waxay Waa gasii kaasa.
isii jir cadkan kale sii garaamkaa ugu yaraaday isii warna sii niyow gacantayda Waa qoyli intaan afka too gasho Kan xabiga sii walaalow gacantayda.
iga tag xan ku sii ah aniga Intii ugu waafaqsan sii niyow. Ilaahay ugu waafaq. Ilaahay u baahidaa naga soo reeb laba garaanaan liid waa tanaa laba garaanaan liid ilaahay u baahidaa naga soo reeb isku mudilayna maranta wallaahi billahi ina kaa yeeli war keen keen warre keen aan ku Wallaahi yeeli billahi wallaahi ina billahi kusii.
tilaahi ina isku Garaamkaaga dilay.
waa intee ka tagtaa?
war garaamka waxaa maxaa cunaa laba xa- laba xajaa lasoo dhiibay laba xaji wax ku tartaa adeer heerkii kaa dhigay xalaha doono waraa ka dhaca kii kalena waa kaas Kii kalena waa kaasa.
kii kalena waa la gooyo isaga askartan markii ay soo dhigeen muuqaalka baraha bulshada waxay saraakiishii hogaaminaysay kala kulmeen sida ay sheegeen handadaad iyo cagijuglayn maadaama ay dadka la wadaageen iyagoo wax yar oo raashiina isku dagaalaya ama isku gacan qaadaya warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ee alfurqaan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa diyo u kala qaaday beeladega gobolkaasi warkani waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ay kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan oo isugu jira odayaasha dhaqanka waxgarad iyo marti kale ayaa waxaa diyo ku kala qaatay beelaha kale ah beesha ajuuraan iyo beesha hubeyr beesha ajuuraan ayaa waxa ay dishay nin u dhashay beesha hubeer beesha hubeer ayaana goobta kula wareegtay boqol iyo toddobaatan neef oo geel ah maadaama ninka la dilay ay dileen toddoba qof iyadoona beesha kale ee dhibka geysatay laga cafiyey toban neef oo geel ah lacagta goobta lagu wareejiyey ayaa gaaraysay siddeetan iyo shan kun oo doolar ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay malaaq biyey malaaq axmed oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada dhexe sidoo kalena wakiil ka ahaa waaliga walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ogaasbiyey ayaa diyada u kala wareejiyey labada beelood ee madmadowga soo kala dhexgalay maanta waxaan u taagannahay beeshii ajuuraan oo wareejinayso siddeetan iyo shan kun oo doolar laguna wareejinaya beeshii hubeer anoo ku hadlaya magaca odayaasha dhaqanka walaayada jubbada dhexe iyo weliba magaca waaliga gobolka anoo wakiil og ah waxaan hadda u kala wareejinaya oan goobjoogkaa u taaganahay labada beelood oo walaala ah lacag dhan siddeetan iyo shan kun oo doolar oo boqol iyo toddobaatan neef oo geel ah oy bixinayso beesha ajuuraan lagu wareejinaya beesha hubeer haddana waxaan geli doonaa insha allah wareejintii ee, lacagtaas waxaana wareejin doona ugaaska beesha ajuuraan ee walaayada jubbada dhexe ugaas muuse maxamed qalinle wuxuuna ku wareejin doonaa suldaanka guud ee beesha hubeer malaaq ibraahim malaaq manuur maanta waxaan bixinaynaa siddeetan iyo shan kun oo dollar inaan ku wareejiyo beesha hubeereed gaar ahaana suldaanka beesha hubeereed suldaan ibraahim madnuur ayaan ku wareejinayaa marka wareejintaas suldaano waxaad iga qabloonaysaa siddeetan iyo shan kun oo dollar ayaad iga qabloonaysaa iga qablo waxaan leeyahay walaalka saa u sheegay lacagta siddeetan iyo shan kun doolar ah baa hadda la igu wareejiyey ayaan gacanta ku hayaa sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha ajuuraan ugaas qooshow waxa uu sheegay in ay si farxad leh ugu soo dhammaatay munaasabaddii ay ku wareejinayeen lacagtii diyada ahayd ee ay ku wareejiyeen beesha kale ee walaalahood ah isagoona sheegay inay taasi ku timid ku dhaqanka shareecada islaamka marka waa taqdiir ilaahay waaye insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay wanaagga waxay ku dhammaadeen maanta oo magtii lala kala wareegaayo ninkii dhintay magtiisii ciddii lagu lahaay maanta ay wareejinayso iyo maamulkii iyo muxaafadadii iyo macal gobol iyo degmo noqood ay macnaha ay maanta goobojoog yihiin insha allahu tacaala intaasaan annagana aan ka mid nahay oon goobojoog la nahay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay sida wax loo maareeyey sida wax loo kala xukumay sida ummadda loo kala qabtay insha allahu tacaala taasi waxay ku timid ee ku dhaqanka shareecada islaamka kitaabkaas ilaahay oo lagu dhaqmay ku timid wixii soo aan soo marna waa ogna wanaagan iyo quruxdan iyo dadka maanta saan in loo kala qabto oo saan walaal u ahaadaan oo gacan isu dhaqaajinin iskama imaanin juhdi ay ku timid iyo dadaal waxaa isagana markiisa mikrofonka loo dhiibay ugaaska guud ee beesha hubeer macalin ibraahim hafow ugaaska ayaa sheegay in lacagtii diyada ahayd ay si wanaagsan ula wareegeen iyadoo aysan dhicin wax dhibaato ah ayadoon la isku hadgudbin qof kale uu dhamanin dhibaato kale ay dhicin baa nin walba xaggiisa yaa si nadiif ah yuu ku qaatay ilaahay baa ku mahadsan diintaa lagu helay diintaas cadowgeeda allaha baabiciyo dhulka allaha la gooyo waxaan caddaynaynaa siddeetan iyo shan kun oo dollar oo reer ajuuraan aan ku lahayn caawa inay halkaan nagu wareejiyen aan ka qabloonnay hada wabilaahi towfiiq ugu dambeyntii awliyaa udamka ayaa ka hadlay munaasabadda diyo wareejinta isagoona sheegay in diyada walaalkiisa uu gacanta ku haysto anna oo reer aaw aamin matasan ee barre aamin maxamed ahe janaaw aamin maxamed maalan horole dili reer ajuuraan haa dileen boqol iyo toddobaatan xalaad oo shareecada islaamka ay ku xuntay alxamdulilaahi gacantayday ku jiraan waa liisii iyo walaalihii reer aamin reer ajuuraan hadda kubaad awaanu ku fiyownahay sacaddaan ka baad walaal oo muslimiina oo diris aan nahay waxaa marar badan ay sidan oo kale walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay horey diyooyin u kala qaateen beelo walaalo ah kuwaasi oo marka uu madmadow soo kala dhexgalo lagu kala xukmiyo kitaabka allaah taasi cagsigeeda beelaha wadadega goobaha ay joogaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa marar badan dhacday inay dagaallo dhex maraan kuwaasoo isku geysta dilal iyo dhaawacyo intaba warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa